degmada jalalaqsi ayaa shacabka ku nool waxay dhibaato badan ku qabaan burburka ka jira garoonka diyaaradaha ee degmadaasi waxaana adkaatay in si fudud ay ku gaaraan adeegyada bulshada ay u baahan yihiin oo ay ugu horreyso dadka xaaladaha caafimaad darri soo wajahday qaar ka mid a bulshada ku nool degmada jalalaqsi oo ka qayb galay kulan su-aalo lagu weydiinaya madaxweynaha hirshabelle ayaa dalbaday in loo dhiso garoonka diyaaradaha ee degmadaasi oo dartiisa adeegyo badan ay u xaniban yihiin sida adeegyada caafimaadka waxbarashada iyo kuwa kale aan inta lagu soo koobi karin ma qabno eeraboor waddankuna duruuftiisu waa iska adag tahay dadka mara oo la isku diro iyo magacadow haastaba waaye korna wax noogama soo degaan dalkan wax nooma soo maraan mootooyna wax noo keena waana degmadaas qadeemiyaho nin walbaa og madaxweynihii koowaadoo noo yimid aad tahay waxaan kaa codsanaynaa marka waxaad nala qaban karto inaan la qabato fariina waxaan kuugu faraynaa madaxweynaha waddanka xukuma waddanka madaxweyne ka ah waa degmaduu ku dhashay waa degmaduu ku soo barbaaray waxaan codsanaynaa marka waxaad qabata maana inteeda kaleet inuu asugu noo qabto inay intaas naga warbixido waa doonaynaa beled haddaad aragtaanba tuula ha noqdo amba degmo ha noqdo waxbarashada nabadgelyada caafimaadka biyaha waxa laga maamaarmaana waa intaas iyo saldhigyadii loogu shaqayn lahay dadka waxaan nahay annaga dad qadiimiya oo wax badan aan sugayna inay dowlad aynoo imaato wax badan aan dowlad la-aan joognay marka maanta haddaad dowladdeennii aan haysano aadaan u faraxsannahay gaar ahaan annaga haweenka soomaaliyeed waxaan nahay degmada jallaqsi joogo oon madaxdu ahay baahiyo badan ay qabaan marka waxaan rabnaa inaa muhiimadda ana la siiyo oo muxuu ahaatee ii sheeg annaga aan gacan xooggan oo lagu qabto degmada jallaqsi waa degmo qadiimi ah kun sagaal boqoliyo todobaatankii degmanimada qaadata waa degmadii saddexaad ee gobolka hiiraan runtii odayaasha siday hore u sheegeenna hal maalin calan calanka hirshabeelle in laga mataagin saasay tahay burburtaa noogu dhow waxay leedahay garoon banooni annaga maxaa ku waayin waa su-aal beledweynaal maxaa ku waayin balcadaale dhammaan degmooyinka la mida hirshabeelle waxay leeyihiin garoon banooni degmada jallaqsi garoon ma laha bulsho kastoo meel degan shan iyo toddobaatan boqolkiiba waa dhallinyaro waxaa nolosha u baahan oo shaqada u baahan oo horumarka u baahan waa dhallinyarada runtii ma lihin xafiis dhallinyaro hoola dhallinyaro ma lihin waxaasoo dhan waa baahideen baahiyaha kale inaa galama rabo qoladii waxbarashada wax fadhiyaan kuwii caafimaadka waa fadhiyaan wax badanaa nugula xusuusana